halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da ood si toos inooga dhagaysanaysaan mawjadaha koob iyo soddonka iyo shan iyo labaatanka mitrban hirarka efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeenna somali v o e com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax isniina bisha noofembar waa koob iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajirkan iyo kaa soo jeedinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah xuseen barre aadan
horta waxaa weeye xilligan soomaalidu waa isdhex gashay colaadeedan waa dheeraatay marka haddii oo doorasha dhab aa la samayna soomaali qabaa'il badan bay leedahay nin cirka ka soo degay ma jiraan gobollada koonfureed khaasatan dadkan marjinalizeka gabalcadkan iyo dadkan jariirka ah oo sagaalka gobol deegaan adduunyadan waxaa la yidhi dadka ugu tira badan waxay degayin webiyada afkooda webadii afkoodan annagaa degna annagana xukunka waa nalaga xayoobay doorashaa jirtaa la leeyahay
kaasi waxa uu ahaa injineer yarow shariif aadan oo ka hadlaya hannaanka doorashada soomaaliya iyadoo beesha caalamkuna ay ku baaqday in wax laga qabto isdabamarin iyo xadgudubyo la sheegay inay ka jirto doorashada soomaaliya sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan hogaamiyaasha dhaqanka ee maamulka galmudug oo la kulmay saraakiil maraykan ah kuwaas oo ka wada hadlay dhacdadii duqaynta ahayd ee askar ka tirsan galmudug ay ku dhinteen qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda aroornimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda dalka suuriya ayaa gebi ahaanba ku gacan saydhay qorshe ay soo bandhigtay qaramada midoobay qorshahan ayaa ahaa mid ismaamul hoosaad u oggolaanaya magaalada la isku haysto ee xalab gaar ahaan qaybta bari ee magaaladaasi bariga magaalada xalab waxaa bilihii u dambeeyey dhufo iska dhiganayay jabhadaha kasoo horjeeda maamulka madaxweyne bashaar al asad qaramada midoobay ayaa soo bandhigtay qorshe cusub oo dhigaya in ciidamada dowladda suuriya ee ka amar qaata madaxweyne bashaar al asad ay u ogolaadaan maamul rayid ah oo magaaladaasi ay la wareegaan gacan kuhaynteeda haddii ay ka baxaan kooxaha xagjirka ah madaxda koob iyo labaatan dal oo ku bahoobay isbahaysiga dalalka eshiya basifig ayaa soo gabagabeeyey shir madaxoodkoodii sannaadlaha ahaa madaxda dalalkan ayaa isku raacay in la ilaaliyo heshiis ay horey u wada saxiixdeen heshiiskan oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano t p p ayaa waxa uu dhigayaa in dhammaanba dalalka xubnaha ka ah heshiiskaasi ay xushmeeyaan heshiisyada ganacsi ee ay horey u wada saxiixdeen dalalkan saxiixa heshiiskan ayaa walaac waxa ay ka qabaan saameynta ka dhalan karta natiijada doorasho ee maraykanka oo uu ku guulaystay dhowaantan donald trump oo aanan taageersanayn heshiiskan iyo kuwo kaloo ka horreeyeyba
ra-iisul wasaarihii hore dalka faransiiska francois fillon ayaa u muuqda inuu ku guulaysan doono doorashada hordhaca ah ee istirareebka xisbiga muxaafadka ee dalka faransiiska natiijooyinka hordhac ayaa waxa ay sheegayaan francois fillo inuu helay boqolkiiba afar iyo afartan halka ra-iisul wasaarihii kasii horreeyay ee dalkaasi alan jube uu helay boqolkiiba siddeed iyo labaatan waxaana kaalinta saddexaad galay madaxweynihii hore ee faransiiska nicolas sarkozy haddii ay natiijadani rasmi noqoto waxaa axadda dambe iska hor iman doona francois fillo iyo alan jube waxaana midkood ku guulaysan doonaa midkooda guulaysta uu noqon doonaa murashax xisbiga muxaafidka ee faransiiska ee doorashada sanadka dambe madaxweynihii hore sarkozy ayaa durbaba qirtay in laga awood badan yahay isaga oo sheegay inuu taageeri doono murashaxa francois villon subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington odayaasha dhaqanka ee maamulka galmudug ayaa kulan la qaatay saraakiil ka tirsan dowladda maraykanka oo ay ka wada hadleen duqeyn dabayaaqadii bishii sebtembar magaalada gaalkacyo ay ku dhinteen saddex iyo toban askari oo ay galmudug sheegtay in ciidamadeeda ay ahaayeen sida ku cad war-saxaafadeed shirka kadib lasoo saaray odayaasha maamulkaasi waxa ay kulankooda la qaateen safiirka maraykanka ee arrimaha soomaaliya wariyaha v o d ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warkan ka soo diray magaalada gaalkacyo waxgaradka galmudug oo kulamo la yeeshay saraakiil ka tirsan dowladda maraykanka ayaa soo dhoweeyey qoraal dhowaan wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ay soo saartay kaasi oo looga hadlayay duqayn cirka ah oo lagu dilay ciidamo ka tirsan galmudug kuwa oo ku sugnaa deegaanka jeexdin oo dhanka waqooyi bari ee magaalada gaalkacyo ku yaala
dhacdadii ka dhacday jeexdin oo askar maraykanka ka tirsan ay ku layeen ama ku dileen ciidamo ka tirsan galmudug arrinkaa asaga ah oo dowlad goboleedka galmudug madaxweynihiisa iyo odayaasha dhaqanka oo anigu aan ka mid ahaa aan xamar u tagnay shirar goonigooniya aan kala galnay dhaqan ahaan suldaan cabdinaasir jaamacseed ayaa faahfaahiyey kulamo ay la qaateen mas-uuliyiin ka socotay dowladda maraykanka iyo garowshiyo ay ka bixiyeen weerarkii siddeed iyo labaatankii bishii sagaalaad lagu bartilmaameedsaday ciidamo ka tirsan galmudug hase ahaatee dowladda maraykanka ay kolkii hore sheegtay in maleeshiya ka tirsan al-shabaab ay weerarku qaadeen
markaan wada hadalnay safiirka iyo generaalka africom ciidanka liyaa maraykanka jabuuti saldhigoodu yahay uu joogay dhacdaas markaan ka wada hadalnay run ahaantii si qadarin ay ka muuqatay ayay nagu soo dhoweeyeen annagoo ka dareemeynay in arrinkaas uu maaragtay qalad yahay annagoo aan u caddaynay si fiican baan hadalkaas marka hore isugu afgarannay dhacdadu si ay u dhacdana waxay noo sheegeen inay baaritaan samaynayaan bisha octoobar shanteed ayay ahayd madaxweynaha iyo wasiiradiisana si waxay kulmeen isla lixda bisha hadalkaasina isku si ayuu maaragtay meel u wada maray deedna waxay soo saareen statman ay ku sheegahayaan ku soo dhoweynayaan galmudug inay wada shaqeeyaan saldhigyo ciidanna iyo ciidankooda la habeeyana ka abuurayaan deegaanada galmudug mid ka mid a baaritaanna inay arrintii weli ku jirto oo ay soo saari doonaan insha allahu intaa bacdigeed aniga ayaa sideeddii bisha waxaan isku aragnay oo igu yeereen saldhigan ay ku leeyihiin gaalkacyo sarkaalka ugu sarreeya u qaabilsan gobolada ama dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug iyo weliba hiiraan siduu ii sheegay ayaan la kulmay arrinka asagaa si xoog leh ayaan ugu sheegay inay qalad ahayd ciidamadaasuna ay ahaayeen ciidamo galmudug horeyna safiirka ugu sheegay isaguna way ii caddeeyey arrintii safiirka inaan wada hadalnay ku saabsanayd aada iyo aad ayaan ayadana hadalkaas ugu afgarannay wuxuuna ballan qaaday in dhacdadaas baaritaankeed uu soo gabangabaynayo laba saddex beri novembar tobankeedii ayay waxay soo saareen in dhacdadii halkaa ka dhacday dhacdo lagu qaldamay ay ahayd ciidamadii halkaa lagu laayana shabaab aysan ahayn horraantii bishan ayaa qoraal ka soo baxay dowladda maraykanka waxaa lagu sheegay in dhacdadii siddeed iyo labaatankii bishii sagaalaad ka dhacday duleedka gaalkacyo lagu waxyeeleeyey maleeshiyaad deegaanka ah balse aysan jirin shabaab ku sugnaa halkaasi suldaan jaamacseed ayaa soo dhoweeyey qoraalka horudhaca ah ee lagu caddeeyey wixii ka dhacay jeexdin wuxuu sidoo kale suldaanku maraykanka ugu baaqay in wada shaqayn dhow ay la yeeshaan galmudug waxaan aada iyo aada usoo dhoweyneynaa maadaama ay ogaadeen qaladkii garwaaqsadeenna waa soo dhoweyneynaa aada iyo aad baan ugu faraxsannahay anigoo bulshada reer galmudug ka ah wakiil magacoodana ku hadlahaya ayaan soo dhoweyneynaa dowladda maraykankana waxaan ugu baaqaynaa wada shaqayn sida ay sheegeen inay ciidan dhisahayaan iyo horumarka guud oo galmudugna waa kusoo dhoweyneynaa si saaxiibnimo ah oo wada shaqayn ah ayaanu kusoo dhoweyneynaa waxaan ugu baaqaynaa in albaabada iyadu ay furan yihiin oo galmudug ay albaabkeedu furan yahay waxba aysan ka xirnayn in maraykanku ay maarata ayaguna albaabadooda furaan si wada shaqayn iyo isku xirnaan iyo waxwadaqabsi loo sameeyo baahi annaguna waa u baahannahay iyaguna deegaanka waa u baahanya danaban bay ka leeyihiin si nabadgelyo ah oo wanaagsan inaan u wada shaqeyno ayaan maaratay ugu baaqay usoo jeedinayaa qodobka ugu dambeeya waxaan ka codsanaynaa ama ugu baaqayaa dhacdada dhammaystirkeeda in ay maaragtay soo dedejiyaan sida inay dadkii laga la'day oo ciidamadooda iyo wiilashooda ay dhinteen ay u bixiyaan magdhow uga baxshaan hubkii iyo gaadiidkii la burburiyana magdhow ay uga bixiyaan iyadana waa ka codsanayna waana ugu baaqanaa oo lasoo dedejiyo askartu la laayey oo halkaa ku dhimatay reer galmudug saddex iyo toban weeye tiro intaa ka yadba marayka ku sheegeen laakiin xaqiiqadu saddex iyo toban toban waa dhaawac guud ahaan soddon iyo saddex askari bay ahaadeen gaadiidkoodii oo laba technica iyo hubka fudud oo nuucyihiisa kala duwan oo gebi ahaanba la burburiyey ayay ahaayeen siddeed iyo labaatankii bishii sagaalaad ayaa weerar si wada jira ay u fuliyeen ciidamo soomaaliya iyo kuwo maraykan ah oo saldhig ku leh garoonka diyaaradaha gaalkacyo waxaa lagu dilay saddex iyo toban askari oo ka tirsan ciidanka galmudug kuwa oo ku sugnaa deegaanka jeexdin kadib markii saraakiil ka tirsan ciidanka maraykanka oo la hadlay warbaahinta qaar ay sheegeen in maleeshiya ka tirsan al-shabaab ay halkaa isku aruursanayeen cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
subax walba kuwaa berisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a washington xubnaha beesha caalamka ee taageera soomaaliya ayaa hogaamiyaasha madasha qaranka ugu baaqay inay tallaabo muhiima ka qaadaan xadgudubyada iyo isdabamarinta laga soo sheegaya hanaanka doorashada aqalka hoose ee ka socota meela ka tirsan soomaaliya tallaabadaasi ayaa kusoo beegmaysa iyadoo cabasho ay ka imaanayso beelaha leheeb sooco kuwaasoo ku doodaya inaysan xuquuqdooda helin injineer yarow shariif aadan oo ka mid a aqoon-yahanka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda beelahaasi ayaa khadka telefoonka ee dalka britain wuxuu ugu warramay xuseen barre aadan horta waxa weeye xilligan soomaalidu waa isdhex gashay colaadeedan waa dheeraatay marka haddii oo doorasho dhab ah la samayna soomaali qabaa'il badan bay leedahay nin cirka kasoo degay ma jiraan gobollada koofureed khaasatan dadkan marginaliska gabil cadkan iyo dadkan jariirta ah oo sagaalka gobol deegaan adduunyadan waxaa la yidhi dadka ugu tira badan waxay degan webiyada afkooda webadii afkoodan annagaa dadna annagana xukunka waa nalaga xayoobay doorashaa jirtaa la leeyahay midal haddaan kaaga soo qaado aniga ninkii la yidhaahdo michael keatin ayaa waxaan kala kulmay chatham house chatham house ingiriiska ku taala ingiriiskay ku taalla london war waxaan yidhi four point five anaga raalle kuma nihi laakiin u n k waa u ogolaateen kharash baad ku bixisaan laakiin noodaayaan dhahay ah national armiga ama xoogga dalka ciidanka soomaaliya dadka marginaliska halasu keeno marka nabadda ayagaa taabanaysa ayagaa degan ninka geeljiraha shaqadiisa maha asaga lacag wuxuu heli karo waa helay london guri ku dhisin kara new york ku dhisin kara waxaweye nairobi wax ku dhisin kara laakiin ana nabadda anaa raba nabad hadday dhacdo internal security oo wadankii uu dego oo nidaamkii la keeno doorasho waa la xakameyn kara yaaway ninkii wax dooranayo iyo kii madaxweyneaha maanta oo villa soomaaliya ku jiro doorashadu maxay tahay Waa tahay.
ayagaa usu imaanayaan ninkii rabay ay keenayaan berito sidii loo soo doorto waan gartay marka laga yimaado beelaha lahayb soco ee aad tilmaantay waxaa muuqata xitaa beelihii kale haatan in ay qaarkoodna cabanayaan marka cabashadan sidee loo gudbi karaa cabashadan waxaa lagu soo gudbi karaa for example ka soo qaado laba misaal baan ku siinaya masalan hiiraan iyo iyo shabeellada hoose oo kale shabeellada dhexe oo kale yaakay ugaaska beledweyne waa cabanoya wuxuu sheegay ma laga ma laga dhegaysanaya lagama dhegaysanayo waayo hiiraan markii hore gobol bay ahayd gobolka puntland hadda loo magacaabay ya imise degmay kasoo aga soo qayb galaysa asigan hal gobol baa loo ogolaaday wuxuu ku leeyahay asaga hiiraan gooni ha loo bixiyo shabeellada hoosena shabeellada dhexena gooni ha loo bixiyo he is a right xaqii dhumay waa maxay nimankii oo reer shiidla ahay iyo nimankii mak- makano reer hiiraan israacsan yihiin ayaga isfahamsan yihiin laakiin dadkaasi xaqooda ku dhumaya masalan gosha oo kale shanta shambare waxaa la yidhahdaa degan ayaga iskale abka ab laakiin raggii maanta oo soo xulay axmed madow gacantiisa kusoo xulay keliya qaan wey fiiri misaal walaalo waxaan ku siinaya nina qaxooti laga soo waday aa la yidhi dhobley markuu yimid la doortay wuxuu leeyahay aniga iskuulan waxaan kusoo bartay gaarisa waan kusoo bartay nairobi waxaan kusoo bartay sharciga qaxootiga waa maxay sharciga qaxootiga xeradaada kama bixi kartid hadduu gaarisa ku nool yahay waaba ku nool yahay saas ugu noolaaday nimankan dowladaha jiiraanka walaalayaalow waa idin baryaynaa waddanka faraha ka qaada ka qaada etoobiya iyo kenya soomaaliya ha ka baxdo waan gartay soomaaliyana national armiga ha loo dhiibo dadka marginalize baantuugan baraawiinaha gabal adkaana ayagaa nabada jecel waata ilaa hadda nabaday jecel haddiiba iminka sidan ay ku socoto oo doorashadu ay dhacdo maxaa natiija ka soo bixi doonta sida kuu muuqata de waxa weeye waxa weeye aniga kolley iyo kolley waxa isku horta waxa lasu keenay niman nin walba kursigaas wuxuu wuxuu u doonayaa ma kasi in baarlamaankaas lacag la keeno lacag lagu kala qaybsado oo shirkadaha imaanayo lacag laga cuno wey may fahamta marka waxa weeye ayagaaba dadka oo maanta codudda isu sheegaysa ya ayagaa isu imaanaya maxaa jira tirada kasoo galayso aqalka hoose waa la yaqaana maxaa soo haray shirkadaha carabta dhulbeereedkii dhan koonfur waay carab way aniga waa naqaana waxna waana soo bareen waxna waa kusoo baranay ya maxay samaynayaan waxa ma samayn karaan marka adi ayaga dad bay u helinayeen hub bay u keenayeen lacag bay u keenayen ya waktiyadii dagaalka oo dhacayay sa- sagaash sagaashimeeyadii xilligii maxamed siyaad bare meesha laga qaaday waad aragteen dadkii saboolka ay ahaayeen yaa usoo gurmaday reer galbeedka usoo gurmaday arab nooma soo gurmaden kaasi waxa uu ahaa injineer yarow shariif aadan oo isagu ka mid a dadka aqoon-yahanada ee u dhaqdhaqaaqa beelaha la heeb sooco khadka telefoonka ee britanna wuxuu ugu warramayay xuseen barre aadan
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka marisa magaalada washington shan dhakhtar oo ka tegay magaalada muqdisho ayaa afar iyo lixdan qaliin oo ay ku jiraan haween ilmo lagu soo qalay iyo dad burooyin laga saaray ka fuliyey isbitaalka jaalesiya general hospital oo dhowaan laga dhisay magaalada garbaharey ee xarunta gobolka gedob isbitaalkan ayaa waxaa qaliinada laga sameeyey ay noqonayaan kuwii ugu horreeyey ee muddo ku siman shan iyo labaatan sano la hirgeliyo lagana hirgeliyo magaaladaasi dhakhaatiirtaasi waxaa ka mid ah haddaba doctor cabdirasaaq axmed jimcaale oo u waramay sahra cabdi axmed waxaanu ku tagnay shan doctor oo iskugu jira maaragtay doctor oo anesthesis ah oo doctor suxi ah laba gabdhood oo maaragtay dhakhaatiir cudurada haweenka maaragtay qaabilsanaa doctor cudurada guud iyo caruurta iyo doctor qaliimada guud intaasaan ku tagnay waa gartay waxaad iiga warantaa marka markii ugu horreysay ayaad qaliin haween ciyaal lagu qala aad ku samaysan isbitaalka jaalisiyaad bal waxaad iiga warantaa marka ma jirin miya wixii idinka horreeyay in qaliin lagu sameeyey isbitaalkaas may maysa jirin maaragtay sidan warbixintii aan ku helaynay dadka deegaankan ay noo sheegeen isbitaalka maaragtay waxaa ugu dambeysayba deegaankaas qaliin noocaas oo lagu sameeyo weliba horta isbitaalkaas hadda markaan ka hadlay isbitaalka jaalisiyaad general hospital waa markii ugu horreysay oo laga sameeyo waay maaragtay qaliinka aan noocaas oo aan sameyneyn waxay ahayd ilaa waa gaaraya afar qaliin waxaana usii naxdin badnaaba dadka waxay imaanayeen xilli ay soo dhibtoodeen oo meeshii ugu dambeysay marxaladda noloshooda meesha ugu dambeysay ay marayso ilaa iyo markii dambe hataa dadka qaar h b gooda oo gaaro wax ka yar afar wax ka yar afar oo qofka maarata la Dhiigooda u dareemi dhaca.
kara xaaladda Mhm.
ha qofka la dareemi kara maarata xaaladda uu ku sugan yahay dhiigeena inaa xataa anaga u shubno kadib qaliimadii aan u sameyno alxamdulilah rabbil caalamiin ayaga waa fiican oo maarata full recovery sameeyo oo dadkoodii bulshadoodii maarata dib ula midooba aan kasoo tagnay ayagoo caafimaad qabana alxamdulilah ilaa haddana waa wada xiriirnaa meesha umaana harino wixii tala caafimaad oo kaleeta si aan u siino dib baan ula xiriirnaa bal waxaad iiga warantaa marka qaliinadaas dumarka aa u samayseen ma ahane ma waxaa jira qaliino kale ood samayseen haa way jireen qaliimo kale aan sameynay horta qaliimada guud ee aan sameynay waxay ma- waxay gaarayeen eh, lixdan iyo afar qalin waxaa markay isugu jireen qaliimada loo yaqaano maaragtay goytarka oo kale burooyinka dhuunta kasoo baxa oo gado aada ay ugu badan tahay maaragtay sababta hadda maaragtay gaday ugu badnaateen kuley waxay u baahan tahay in laga sameeyo research Eh, ma fahmaysaa waxaa kaleeto same aan soo sameynay qaliinooyinka loo yaqaano eernada oo kale Eh, waxaa kaleeto jiray eh, kaadahaasta oo kaleeto oo dad dhagaxaan ay ugu jireen oo kaadida ay ku ceshnayd eh, tusaale ahaan intaan usoo qaadan waxaa jiray eh, nin aabba ah eh, da'diisana aan ku qiyaasnay eh, boqol iyo dhowr sano oo wiilka orodkiisa ah, eh, sideetan jirba oo ahaa Eh, ninkaas waxaa laga keenay ma- magaalo la yidhaahdo eh, buurdhuwo boolaxa waa la geeyey dhakhaatiir markaas joogtay bo- way ka cudur daarteen maaragtay waxay yidhahdeen anaga ma qali karno Mhm.
dib baa la iskaga soo celshay waxaa la keenay buurdho waa la keenay se warbixinta aan ku aan ku helaynay in bal meeshaas iskaga dhintoon Ah, fahmisa dadkan dad iska reer miyay ahaayeen qarashkan iskamaysa bixin karin arrintii markay maqleen dad baa halkaas yimid oo dhakhaatiir ah oo sameynayo waxyaala firi ah oo lacag dadkaan laga qaadeen dadkii meesha yimaadeen Eh, kadib markaan waraysi fiican aan la yeelanay baaritaan u sameynay ogaanay inay kaadhaashta ay ku jirto dhagax asnagoo alxamdulilah dadkii meeshaas ka istafiiday oo ku jiray oo khaliimada lacag laanta maarata laga siiy asoo fiican alxamdulilah duceynaan kasoo tagno waa garta fahmta marka khaliimada waxay iskugu jireen eh, khaliimada guud mm, fahanta oo ah xernada goytarka eh, maarata mayoomada oo kaleeto waxa la yidhaahdo burooyinka kasoo baxay ilmagareenka hooyada Eh, waxay kale ku- iskugu jireen kaakaadaashta dhagaxa ku mataqaanaa borostateka maarata waxyaalaha noocaas iskugu jireen maarata oo dadka marka waxaa la kulana fayd shan iyo labaatan sano ku dhawaad burburkii kadib dowladda dhexe oo qaarkeen maarata hadday jireen ay dhakhaatiirta meesha tagtayba haddii xilligaas ay noolaayeen dad yar ay ahaayeen haddii kale kadib qaar dhashay ay ku jireen xilligaas ugu dambeysay adeeg caafimaad noocaas inay helaan fahamsa marka wallahi dad iska dhiban bay ahaayeen Waa alxamdulilah gartay.
anigana waxaan leenahay maarata dadkii waxaas kasoo shaqeeyay kheyr allaa siiyo Waa gartay, laakiin in doctor.
halkaas looga harino Mhm. waa oo garta maarata barnaamijkaas haddii wax kale la samayn karo lasii sameeyo marka talabixintaas kuley waa soo jeedinayna insha allahu taala doctora bal waxaad iga warantaa marka waxaad ii sheegtay in burooyinka dhuunta dadka ka soo baxa uu gobolka ku badan yahay intee qof oo qabo burooyinka dhuunta ayaad aragteen wallaahi waa dadkaas aad bay u badnaayeenoo mo zaro inta badan dadka qaliin ma wada noqdo marka hore qofka maarata markii la baaro oo stages oo qofka maraa jiro marka qofka la baaro eh, qaar waa la daweynaya Yani marka hore dawa qofka leeyahay dawada marka la siiyo dietka ma- marka labaad waxaa lagala talinaya dietka lagala talinaya Eh, in wax maarata maada iodine ay ku jirto qofka inuu cuno maarata sida malaayga oo kale maarata wax noocaas ama salti oo ay ku jirtaa jirto maadaas iodinta oo kale inuu isticmaalo Mhm.
marka waxaa waxaa arkaysaa toban qof markay ku yimaado ay ku yimaadaan oo bukaano ay ku yimaadaan waxaa arkaysaa afar kamid ama shan kamid ah marka qaar marka tiro aad u badan waa markaa fiirisid fahmaysaa dadkina inta badan waxyaalaha saas sababayan waxay ahayd in dad tiro badan noocaas la arko dadkii maarata iskama aysan bixin karin lacagta marka la yidhaahdo qofka lacag iska bixi laakiin marka la yidhahdo waxaan free waaye dadka o dhan baa imaanaya marka kiis tiro badan baa la kulmaysa oo haddii lacag caadi laga qaada aan lala kulmi lahayn fahmaysaa marka eh, wallahi gadow xaqiiqatan mataqaanaa in research laga sameeya u baahan tahay waayo baashad ay u badan tahay gobolada kale marka loo barbareeyo maarata geday u badan tahay waxay u baahan tahay research in laga sameeyo
doctor cabdirasaaq axmed jimcaale oo khadka telefoonka ugu waramayey saare cabdixmed halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaly com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaasi weli aad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington bal haatanna qodobadeena kuwii ugu waaweynaa aan xuseen barre aadan oo istuudiyaha ugu helinaya ka codsada inuu dib noogu dulmaro mahadsanid saara dowladda suuriya ayaa gebi ahaanba ku gacan saydhay qorshe ay soo bandhigtay qaramada midoobay qorshahan ayaa ahaa mid ismaamul hoosaad u ogolaanaya magaalada la isku haysta ee xalab gaar ahaan qaybta bari ee magaaladaasi bariga magaalada xalab waxaa bilihii u dambeeyey dhufays ka dhiganayay jabhadaha kasoo horjeeda maamulka madaxweyne bashar al asad qaramada midoobay ayaa soo bandhigtay qorshe cusub oo dhigaya in ciidamada dowladda suuriya ee ka amar qaata madaxweyne bashar al asad ay u ogolaadaan maamul rayid ah oo magaaladaasi ay la wareegaan gacan ku-haynteeda haddii ay ka baxaan kooxaha xagjirka ah madaxda koob iyo labaatanka dal ee ku bahoobay isbahaysiga dalalka asia pacific ayaa soo gabagabeeyey shir madaxoodkeedii sanadlaha ahaa madaxa dalalkan ayaa isku raacay in la ilaaliyo heshiiskii ay hore u wada saxadeen heshiiskan oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano t b b kaasi oo dhigaya in dhammaan dalalka xubinta ka ah heshiiskan ay xushmeeyaan heshiisyada ganacsi ee ay wada saxadeen dalalka saxe heshiiskani ayaa ka walacsan saameynta ka dhalan karta natiijada doorashada maraykanka oo uu ku guuleystay donald trump oo aan taageersanayn heshiiskan iyo kuwo kale oo la mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee dalka faransiiska francois fillon ayaa u muuqda inuu ku guuleysan doono doorashada hordhaca ah ee isrereebka xisbiga muxaafadka ee dalka faransiiska natiijooyinka hordhaca ayaa francois fillon waxa uu helay boqolkiiba afar iyo afartan halka ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi alan jube uu helay boqolkiiba sideed iyo labaatan waxaana kaalinta saddexaad galay madaxweynihii hore ee faransiiska nicolas sarkozy haddii ay natiijadani rasmi noqoto waxaa axadda dambe iska hor iman doona francois fillo iyo alan jube waxaana midkood guuleysta u noqon doonaa murashaxa xisbiga muxaafadka ee faransiiska ee ka qaybgelaya doorashada sanadka dambe waad mahadsantahay xuseen halkaasi wararkaasi aad ka dhagaysanayseena waa v o a iyo idaacadda subaxnimo haatanna kusoo dhowaada codkii farxaan xidig iyo heeskii raxiimo
rabitaanki noloshay raaxiyo wanaage rajacaayahayga raysiyo barwaaqoy rabitaanki noloshay raaxiyo wanaage rajacaayahayga abarlagagaraystyo raxmad eebba shubayo loo wada riyaaqaa marna roob qayoodo abarlagagaraystyo raxmad eebba shubayo loo wada riyaaqaa
fanaanka farxaan xidig iyo heesta raxiim ayaan idaacaddeenni aroornimo ku soo gebagabaynaynaa xuseen barre aadan iyo anigoo asaare cabdiaxmed ba waxaan idin leenahay nabadgelyo
que